أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo guddoomiyihii murtadiinta ee degmada muqokori ayaa qiray inaysan qorshaha ugu jirin dagaal rawaal celin ah oo ay ku qaadaan goobihii laga qabsaday xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa ka jirta gobolka tigree xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya in ka badan soddon askari oo yugandhays ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday dagaalla culus oo mar kale ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose multaqa ballaaran oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagula bogaadinayo guulaha mujaahidiinta ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan wilaayada islaamiga galgaduud ayaa boqolaal neef oo diyo ah u kala wareejisay beelo walaalo ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga wilaayadaasi wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ku boorisay bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada inay sii xoojiyaan kaalintooda kaga aadan jihaadka bariga afrika dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran guddoomiyihii murtadiinta ee degmada muqokori ayaa qiray inaysan qorshaha ugu jirin in dagaal rogaal celin ah ay ku qaadaan goobihii laga qabsaday waa kan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan murtadiintii kooxda filla soomaaliya u qaabilsanaa bariga hiiraan gaar ahaan deegaanadii dhowaan ay mujaahidiintu dib oola wareegeen ayaa afka furtay si cadna u sheegay inay weerar dambe oo rogaal celinna aysan ku qaadi karin deegaanadii lagu soo dabaalay ku dhaqanka shareecada ayna arrinkaasi u taalla xasan gurguurta iyo kooxdiisa guddoomiyihii kooxda riddada ugu magacawnaa degmada moqokori ka hor inta aysan mujaahidiintu la wareegin murtadka lagu magacaabo maxamed cabdi macow oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday in maamul ahaan aanay awoodi karin in keligood ay sameeyaan weerar rogaal celin ah oo ay ku ekeenayaan deegaanadii mujaahidiintu ay la wareegeen murtad macow oo dhanka kala qiray guuldarrada ay kala kulmeen dagaalkan asha hadalla dirirka ah ee ay la galeen mujaahidiinta ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaa annaguna dowladdan garab u nahay mar walba maahana dhinaceenna waxaan samay karno annagoo gooniyaa sacabana jiro haddii la ummadda ka dulqaadaysana yidhi u taallaa ilaa dalkaiyaa dowladu ah in kastay garab siinaysay haddana laguma guulaysan waa in alternative kale lala yimaado hadalkan quusta ah ayaa muddooyinkii dambe si isdabajooga uga soo yeerayay murtadiintii kuwa ay arkay dhimbilaha dhammacda rasaasta ee geesiyada towxiidka gaar ahaan weeraradii jihaadiga ahaa ee allaah fadligii ay ku furteen deegaano badan oo dhaca labada shabeelle iyo hiiraan mahadsanid abu xasaan xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa ka jirta gobolka tigree xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo faahfaahinaya gobolka tigree ee dhaca waqooyiga dalka itoobiya ayaa toddobaadkan wajahaya xaalad aad u adag taasoo ka dhalatay abaar bahsan oo muddo sannadoha halkaasi ka jirta deegaanka ayaa laga soo sheegayaa in in ka badan siddeed iyo toban kun xoolo ah ay dhinteen halka boqolaal hegtar oo dhulbeereed ah ay baabi'een dadka deegaanka ayaa cabsi ka muujinaya in gobolka mar kale uu galo xaalad macluul ah iyadoo weli laga soo kabsan laayahay burburkii ka dhashay dagaalkii labada sano socday ee u dhexeeyay kooxda t b l f iyo maamulka adis ababa mas-uul ka tirsan xafiiska dhaqaalaha gobolka tigre ayaa u sheegay wargeeska adis stander in abaartu dishay boqol siddeetan iyo afar neef oo lo ah afar kun iyo shan boqol oo ido ah saddex iyo toban kun oo ari ah iyo weliba sagaal boqol oo dameero ah isagoo hadlayay ayuu yidhi roob kama di'in deegaanka ilaa maanta xitaa shinnadii waa ay dabargo'day wuxuu sheegay inuu arkayo calaamado muujinaya nafaqa daro sida barar iyo astaamo kale oo la xidhiira gaajo kuwaas oo ka muuqda carruurta iyo waayeelka warbixin hore oo si wada jir ah uga soo baxday hay-ado samafal iyo weliba xafiiska gargaarka degdega ah ee tigre ayaa lagu sheegay in laba dhibic afartan iyo shan milyan oo qof oo ku nool gobolka ay u baahan yihiin gargaar raashiin xaaladan ayaana laga digayay tan iyo bishii febraayo labada kun afar iyo labaatan markaas oo laga hadlayay halista ay abuureen taasoo halis gelisay sagaashan iyo kow boqolkiiba dadka gobolka tigre mar kale maamulka kumeel gaarka ah ee tigre ayaa sheegay in afar dhibic laba milyan oo qof oo ay ku jiraan dad barakacyaal ah ay si toos ah u saameeyeen gateejo riida madaxweynihii hore ee maamulka tigre ayaa xilligaa ka digay in xaaladdu u dhowdahay sida macaluushii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetameeyadii mahadsanid caliyare in ka badan soddon askari oo yugandhays ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo mar kale ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose dagaallo culus oo lagu jebiyey ciidamada kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa yuganda iyo maleeshiyada murtadiinta ayaa shalo mar kale ka dhacay duleedka degmada afgooye dagaaladaasi waxaa lagu dilay saddex iyo toban askari oo yugandhaysa halka lagu dhaawacay siddeed iyo toban kale dhanka murtadiintana waxaa dagaaladii shalay ka dhacay duleedka degmada afgooye looga dilay saddex askari dhanka kale howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay xalay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayay ku beegsadeen bar kontarool oo halkaasi u tiilay maleeshiyada riddada sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay isla banaadir qarax la beegsadeen fariisin ay maleeshiyada murtadiintu kaga sugan yihiin degmada yaaqshid dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus oo toos ah ku qaadeen saldhigga maleeshiyada riddada ee degmada waajid multaqo ballaaran oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna bogaadinayo guulaha mujaahidiinta ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed شبابي مضات الفتوح وجيش الفساد مضى للفرار جيوش الشباب مضات الفتوح وجيش الفساد مضى للفرار فها هو نصر الإله بدا يلوح كمثل الشروق انتشر multaqahan oo ahaa mid lagu bogaadinayay guulaha mujaahidiinta oo ay ugu horeyso furashada degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan ayaa ka dhacday beerta shareecadaha ee bartamaha suuqa degmada buqa qable waxaana multaqahan soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn waxaa multaqaha ka hadlay oo kelimad tawciyah ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga xaqii baadilka loolan baa ka dhexeeya ilaa qiyaami saaca loolankaas waa jirayaa xaqa ha la taageero nasriguna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u ballanqaaday muuminiintu u ballan kaana xaqan calayna nusru lmu'miniin dagaalka socdana alla subxaana wa tacaala muuminiintuu la jiraa gaaladu maray liibaanayaan ma jira innahu laa yaflaxu lkaafiruun buu ilaahay maray liibaanayaan malaha meel walba waa ku jabayaan wain yuqaatiluukum yuwalluukum ladbaara uma laa yunsaruun hadday idinla dagaalamaan dabaday jeedinayaan buu ilaah yidhi marka nasrigaasu ilaahay noo ballanqaaday annasru xaliifun lilmuslimiin waana haynaa gobolkeennaan maanta ku haynaa waxaa weeyaan jihaadka bariga afra ka socda ayaanu haynaa nasriga allana siiyey ilaahayna waxaa weydiin noo dhammaystiro nasriga futuuxaadna na siiyo magaalooyin kale iyo meelo kale ilaahay noo furo sidoo kale goobta multaqaha ee degmada buqa qable waxaa kelimad ku baxaysa luqadda carabiga kana hadlaysa nasriga iyo futuuxaadka mujaahidiinta ka jeediyey mid ka mid ah dhallinyarada degmada buqa qable أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الليلة المجيدة أرحب جميع الحضور الكرام والضيوف الأعزاء وأقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم من قادة نحب كالمسك في الشيم أو كالأنجب الشهب أجملتم الحفل شكرا في مجيئكم وليس ينكر فضل من ذوي الحسب أضاء من ظلنا من نور أوجهكم وضاب من عيشنا ما كان لم يضب إن في الجهاد في سبيل الله رفع الذل عن أمة المسلمة وما فتئ المسلمون منذ غابت عنهم هذه الفريضة الإسلامية kelimaadka laga jeediyey multaqaha ka dhacay degmada buqa qable waxaa sidoo kale kaalin weyn ku lahaa odayaasha dhaqanka iyo abwaanadaha ku dhaqan wilaayada hiiraan iyadoona bulshada ku booriyey garab istaaga mujaahidiinta ragga maaragtay mujaahidiinta ah soo ho'iyey guulahanan ku naaloonayno ee halkan aan taagannahay waxaan leenahay jazaakum allaahu khayr nasriga israacraacay laga soo bilaabo bishii shacbaan ilaa hadda oon joogno bishii safar aan joogno guulihiisa soo raacraacay oo ilaahay uuna siiyey subxaanahu wa tacaalaa sababna ay u ahaayeen ragga mujaahidiinta ah ee badoogeysayaalka ah ee ku jira saquurta waxaanu leenahay jazaakum allaahu khayr haddaan nahay golaha nuqubada islaamiga ee walaayada hiiraan waxaan leenahay adeerayaalow ducaqabooyinkiiow wiilasheenniow miciinna ayaan nahay garabkiinna ayaan joognaa diinta islaamkuna ma naaquusaysa insha allahu tacaalaa
miigu been ku mari maay allana mowlahey waaya miigu been ku mari maay allana mowlahey waaya nimankii malaa inugu matelay oo malab dhawowaaya moori idhi maxaas meel dhahaan oo maxalka hiiraane murtadiinta meeshaas waa la kala miiji murtadiinta meeshaas waa la kala miiji lawada mowle oo wax moogeene annanka madaxiyo maalma doonayna diintan macaana rabnaa ina makaanayna walaalayaal waxaan fiirsannay ilaaha ku mahadsan maqal iyo muuqaal sidoo kale waxaa xusub mudan maktabka dacwada xarkashool mujaahidiin habeen iyo maalin saacad kasta markii la furo idaacadaha waxaad dhegaysanaysaan ama dhegaysanaa xafaladaha la soo xiraayo sidaan oo kale ummadii diinteedii la baraayo gowraan la soo xiraayo tartanna la soo xiraayo macaahiid la soo xiraayo ayagana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirkooda ha badiyo garguurtiyo geeshkiisa wakaa guura gebi ahaantooda guuldarro garabka loo saari gooriya ayaane gurmadkii islaamka ka imaaya gees walbee guryo lagu nagaada iyo gaara lala sexda diida guyaal badane gadgadoonku waayaha wuxuu na gooyaaba wataa aan gaarna guusha gebi ahaanteede allaahu akbar
multaqahan ka dhacay degmada buqa qable ayaa sidoo kale gabagabo u ahaa dowraad diini ah oo maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay bulshada ku dhaqan degmada buqa qable sida macalimiinta ganacsatada dhallinyarada iyo haweenka muslimaadka وباحات كانت لهم مقبرة فشكر لأسادنا في الثغور أبيتم إلى أن تكونوا أحرار فصبرا جيوش الإله الودود ونرجو لكم في جنان الغفور wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa boqol neef oo diyo ah u kala wareejisay beelo walaalo ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen marwaan moxamed waxyaaheediyo kala wareejin u dhexaysay beelaha muslimiinta ah ee mursado iyo wacaysle ee wadadega wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda arrintaas oo ay garwadeen ka ahayd wilaayada diyadan ayaa lagu yeeshay beesha mursado oo nin ka dhashay uu dilay nin kale oo u dhashay beesha wacaysle waxayna maxkamadda islaamiga wilaayada galgaduud ku xukuntay boqol neef oo geel ah oo lagu qiimeeyey konton iyo siddeed kun afar boqol oo doolara munaasabad ka dhacday gudaha magaalada caalbuur ayay beesha murursade lacagtaasi diyada ah ugu wareejisay suldaanka iyo odayaasha beesha wacaysle iyagoo ku sii wareejiyey wakiilka warasada cusmaan cabdi gacal oo ah ninka dhintay waxaa munaasabadda goobjoog ahaa odayaasha labada dhinac waxaana ugu horreyn ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beesha murursada oo dhiggooda wacaysle ku wareejiyey diyada lagu yeeshay halkan waxaan ugu heshiinay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa boqol neef oo geela ayaa laga xukumay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa xukun dabadiina waan ku qanacnay haddaan nahay beesha mursade walaalehna beesha heerwacaslana way ku qanceen boqol neef oo geela oo u dhiganto konton iyo siddeed kun iyo afar boqol ayaan halkan ku kala wareegsanaynaa waxaana rabnaa inaan ku wareejinno walaalaheenna beesha heerwacees leh insha allahu tacaalaa ayaguna waxay ku wareeji doonaan biidn illaahi tacaala weliyu damka iska lahay insha allahu tacaalaa waa kitaabka ilaahi aan ku wada qanacsannahay asagaan mataqaana haan u wada xugun tagnay asagaan maaragta ku wada heshiinay ilaahay baa ku mahadsan muslimiinta kale oo hareeraha joogtana waa inay usoo xugun tagaan ilahay kitaabkiisa qaataan waa waxa ilaahay ummaddiisa ka rabo cibaado ah intaas kadib odayaasha beesha waacaslo oo ugu horreeyey suldaanka beesha ayaa goobta munaasabadda ka hadlay iyagoona sheegay inay la wareegeen lacagta diyada ah ee lagu xukumay beesha murusadee haddaan nahay beesha heer wacaysle anigoo ah suldaankii beesha wacaysle waxaan maantay u qabannay waratadii ismaan cabdi gacal oo ku sababaystay gacanta nin ka mid ah walaalahayn reer murusade xoolihii shareecada ilaahay ay ka xukuntay waan ka qaadanay waxaana ku wareejinay wakiilka waxaan leenahay wajasaakum ullahu khayran baan leenahay saas iyo si ka fiican aan ku dadaalno waxyaaba hadday dhacayaanna un waxa weeye sida hadda aan ku xalino quruxda badanne inay sii fasisinaan meeshaas aan ku hankino aan dardaarmi lahayn kulligeyna aan isla qabanno wax kastoo dadka carqaladda iyo nabadda aan haysanno oo aakhiradiina ku dheelaya wabillahi towfiiq waxaan walaalaha murusade ka guddoomaynaa geelaas boqolkaas halaada waa ka guddoonnay walaalaha waxaana u guddoonnay waraaqsadii ismaan cabdi gacal insha allahu tacaala dadka dhaxalkeeda iska lahayn insha allahu tacaala gacanteeda ku ridi doonaa markana wakiilka warasada diyada loo xukumay ayaa madasha ka hadlay isagoo sheegay inuu haysto lacagtii diyada ee loo xukumay warasada nimanka beesha reer murusade xoolihii kutubka ilaahay ku laasimay waxay u dhiibeen beesha reer wacaysle beesha reer wacayslana aniga oo warisadii ismaan cabdi gacal ka wakiilahay ii dhiibtay waana u haayaa hoolahaasu boqol halaad oo geela oo kutubka xugmiyey waaye una dhiganta konton iyo sideed kun iyo afar boqol oo doolar warisadii ismaan cabdi gacalna anaa u haaya ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa kelmid ka jeediyey munaasabadda isagoo la dardaarmay odayaasha labada beelood ilaahay wuxuu nagu soo gudbiyey maaragtay nidaamkii ama dagaalkii qabiilka qabaa'ilka soomaaliyeed oo wilaayadka ku nool maanta ilaahay kusoo gudbiyey waxay joogaan hoos joogaan raaya towxiid dadka markan barisay rabaan sidaasi waxay rabaan wacyigelin badan ay rabaan arrintaas marka odayaasha insha allahu tacaala inay ka gaabinin waana dadka aada u fiican yihiin runtii waa isla degan yihiin waa is maaragtay qaraabo waa marka horan ahaayeen deris waa yihiin arrintaas marka in la xoojiyo ayaana dardaarmaynaa runtii annagana waxaan markhaati ka nahay maaragtay diidii ninka reer wacayslaha cusmaan oo maaragtay loo xukumay in maanta baasha mursada iyo odayaashii ay ku wareejiyeen ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in nagu soo celinin ama maaragtay labada beelood dhaxdooda in arrintaas marka aad iyo aad loogu dadaaloon dardaarmaynaa dhacdadan ayaa tusaale u ah sida beelaha muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay u aqbalaan inay wax ku raadsadaan kitaabka alleh kuna kala baxaan shareecada islaamka waxayna maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ka jira markasta u taagan yihiin ilaalinta midnimada muslimiinta xalinta khilaafaadka iyo kugarnaqidda cadaalad shareecadeed taasoo horseed u noqota nabad waarta iyo walaaltinimo sugan mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ku boorisay bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi inay sii xoojiyaan kaalintooda kaga aadan jihaadka bariga afrika waa kan mar kale walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasan xilli cadowga ku soo duulay shareecada islaamka si gaara wilaayaadka islaamiga uu dhabar ka jeediyey kuna jabay duulaankii uu ku soo qaaday dadka muslimiinta ayay wilaayada islaamiga ee bakool muslimiinta guud gaar ahaan bulshada wilaayada ugu baaqday inay u diyaargaroobaan israacinta cadowga ku horkufay warbaahinta isaga oo dullaysan sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo salaadii maqrib kadib ka hadlayay mid ka mida masaajida ku yaala degmada tieglow ayaa bulshada guud si gaara bulshada ku nool wilaayada ugu baaqay inay qaataan diyaargarowgii ugu dambeeyey ee cadowga ay kaga saari lahaayeen soomaaliya sheekh abu cabdiraxmaan ayaa sheegay in cisiga iyo sharafta qofka muslimka ay ku jirto jihaadka iyo la xisaabtanka cadowga alleh isagoona dhanka kale muslimiinta ugu bishaareeyay in gaalada ay jabtay oo ay ku hungowday weerarkii ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ummutu mayka ciso wasa jihaad yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum jihaadka wal anhaayna ummutu maslaxadiiya makajara wali hoog lagagaadoon hooga laha kanagsadee maylana dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka ku nool anoo ku faa'iidaysado fursadun walaalyeelow gaalo geeka calansha dhihi gaalo calansha dhihi allahu akbar قال على شدي حقيقة ثم والله قال على شدي ميركس يرد عالم الإسلامي هو هاي تمانا قال ما ينبغي أنت جيك دمبوي مقاري يلا رجري قال جيك ما ينبغي أنت الإسرائيل سيو إنه قهرن إنه قهرن soomaali bariga afrika oo kale ku warqabta ogsitiin gaaladii wallahaay malee wal shalkaagay markuu dugsigii shalkay maylan baahanya dhallinyarada oo meelo baaga muundada ka eh mayla raaya adduunyanan hayno walkalan hayno waybalana walaalayaalow kitaabkun ilaahay difaacayaan baahanya halka hoy muaskaraad kal buuyey fursadun halku faiid waaliga ayaa tilmaamay in marka laga reebo dadka shareecada ay u cudurdaartay dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan looga baahan yahay jihaadka waajibna uu ku yahay isagoona intaasi ku daray in xilligii saxaabada dadka cudurdaarka qaba xitaa ay furumaha buuxin jireen
sabab geeka sharci ee udurdaar sharci ah dadka ilaahay sii indhoolade booste dadka noocaas oo ilaahay sheegi markii lagu reebo waayelada saxaabada qustandiini ay meelo ku dagaalami jiraan macnaa dhawaay ya istambuul oo caasimada turkiya yoga jasiiratul carab ha ku taban sacuudi ha ku taban ya meelo luqunka baa jiraan ku duuli jiraan dagaalku waa yeelada saxaabada qaar kumid ayo indhooleeyiin indhooshay walngaargaan markii saaraw manaa wal fiiriyo saaraw ilooleeba gabato waa ebirata haliintoole walaa dhoobo weeragaas ya mayla rajari iyaalshay ma eraan aabbo waada may waa yeelbataa ilaahay waaba kiin udur daaray laysa ala lacama harajun ba ilaahay eray laakiin dhoolka oo mana dambe korjay masaaran oo jihaadku ku fadhaada ballaaray misku roogdo ma harjar الروير منا انفروا خفافا وثقالا ايود انفروا خفافا وثقالا ايود اضو وايل اتقول استجلب ولاس اتبا اضو دلن يرى اتوما الى راي شاب اتبوت إلهي لن عذر داري مجرى إلا لن إن دولة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وليها كوري جهاد كوركو فذا وفرض العين isaga oo kelimadiisa sii wato ayuu waaliga soo hadal qaaday dhibaatada xooggan ee yuhuuddu ay ku haysa dadka muslimiinta ee reer falastiin oo duqaymihii ay ugu dareen gaajo kumanaan muslimiin ahna gaajo daraaddeed ay u shahiideen isagoo aad moodda waaliga in indhihiisa ay ilin ku taagan tahay ayuu tilmaamay in marnaba aysan jirin sabab qofka muslimka uu u fadhiyo isaga oo walaalkiis uu dhiig baxayo
ciyaalkii falastiin iyo bilaantiyo mahasti dadkii marka mayla raay oo waayeladii ahaayeen barmageydada la raay iyo anti macnaa habad hoobii wali laka dhamaayo faday laka dhamaayo wali ha heriya unu gobateen laha saari iyo raashin lindiidi baraa bulshada meerkaas ay oga bacaadka aamaya macnaa maaragna reeri arrantii haggalada aama ulanka baahi darteed innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun seeka fadheeda korna markuu unada fadha miniyaalun diintaanoo laha kaduuli dadka muslimiinta ardajoo lakatumudahay kitaabka qur-aanka yaa lakatutumudahay masjidul aqsa yahuud yaa labaati afar saa kakaadi ahay kitaabkiyaa kakaadi ahaya mays laha saware hadda ka hor ogsantiin yeelo iidata saan hasuusata galbagay maku kuhaasanti aan noola may waali waa arran dhacdee eedumiin waay laakiin iimaanaynu ku damqadaw weliba may haytay yowmulxaji akbar maalinta caarafada hojaayo suniin ahayd waddamada yurub waddan kumid ah hadda ma hasuusada may laha suubiyey kugaale iyo may seeday masaajidka yaala meele kitaab qur-aanka ha qaadi hilib doonfaran ha qaadi kerker hilib iyo eerana ya ha qaadi kitaab qur-aanka yaa kurugi markaasa dhulka inta dhinkii si gararoogsaday macnaha kitaabka ilaahay difaaci ay lagu sugahay وإنك كو أيمانهم من بعد آدهم وضعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون gaalo see noo keeri karto walaalyaal gaalo wada hadal ma noo keeraas gaalo amleeyo ma noo keeraas ilaahay meeray haddii diintiin duraan nabiyullaahi moxamed angefaan kitaab qur-aanka iyo muxaramaadka muslimiinta ka hadgudubaan ilaahay may baari faqaatiluu a'immata alkufri kelimadan uu jeediyey sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku soo aadaysay xilli murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ay ku jabeen duulaankii shareeca ladirirka ah ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga islamarkaana lagala wareegay inta badan degmooyinkii iyo deegaanadii ay ku soo duuleen kuwaasoo hadda lagu xukumayo shareecada alleh guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad al-andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu